meeshaan magaalada iyo jumaale u dhexayda gaari caasiya lagu xadabeeyey oo qolo oo kulley aan u malaynayna inuu qolo shubtaa eela gaari shacab oo magaalada xamar shalaanbuur ka baxay oo jumaale u socday ayaa waddada loo galoo la xadabeeyey hal qof oo iyo shacabaa ku dhintay hal qof oo shacabkuna waa ku dhaawacmay waa baadigoobnay meeshii eriyadii eriyadii aan tagnay oo nin shacab oo ku dhinto gaariga ka faniinaan soo qaadnay meeshii aan tagnay waxaan fiirinay meeshii zaadkiis iyo wixii dhankii aadeenaan fiirinay waxaan dareensannahay dhanka oo u dhexeeya jimaale iyo shalaangood iyo marko markii xamar xaggiila soo aado eriyada buufow iyo shalaangood inta udhexayda oo shalaangood iyo buufo oo shan kiilo mitir ku jira shantaas kiilo mitira waxaa jooga ciidan maleesiya ah oo maaragtay iska fowd ah oo marka waxaan is leenahay dhinacaas ayay wax ka yimid raadku u ekaayo dhankaasi raadkoodu u bixisimay markay xaaladu saas noqoto wixii dhankaas u bixisimeen waa ka soo laabanay gaarigu shalaamboodu ka baxay jinaalana waa